Dhakhaatiir Xuseen Xaaji weliba isu ku mid ayaa dhakhaatiirta ku shaqeysa ka kumid isbitaalada Kiala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya walibana isu ku mid ayaa dhakhaatiirta daaweeyasa cudurrada kadhiyo dhego Dhakhaatiir Xuseen oo marti ka haya barnaamijka caafimaadka Arladi Radio iyo waliba usa ku warbiyay cudurrada kadhiyaanka dhego iyo walyaabo sabababo iyadoona linshal saarana hadba da'da qofka markaasi usa jara saas oo kale dhaktar xuseen xaaji iyo weliba uuse sheegay in dhego iyo kadhiyan cudurro badan taas oo sheenasa marba xaaladda use markaasi qofka use gajara sida owlaado oo kale markii kadhiyada cudurka jadaacada waliba ay la kulamayna dheg xanuunga dhigo dhigo haddi leeraa waa cudurada kadhiyayan ee iidan fara badan yihiin cudurada maybaa xaalad kastana sheeno korta dhigaa cudurada kadhiyayan cudurada maybaa lamaba yaa insha la baxayaan acute iyo chronic dhiga kadhiyayaan acute ko habooda eh iyo ko chronic ee ko odaayo ya naqdaan dhiga cudurada kadhiyayaan ee madilin shal qaad acute iyo chronicna maybaa ee marxalada shaleeyin ee saas oo kala cudurada kadhiyayaan cudur walba sheenas acute ka cudurada sheeno kora ee chronicna cudurada sheeno kora cudurada kadhiyayaan maybaa kamid ah sida oo kale hemophilia influenza hergeemka leerow hergebdoonfaar leerow hooba ka dhigdhigo mayba xaalad kale duro iyana ziyaade ah mayba kale ka dhigi koraan mayba aha istarabta pneumonia bahalan oo pneumonia laleey hooba qofka ka dhigi mayba ama yaalka dhiyan yaalkan badanyin ama lanwiinka dhigi xaaladaas dhigaasheenayaan mayba mayba kale jartee haddii ka dhigi unuga mislis ka dhigi haddii oo jadeecad ka dhiya ama mislisan fahmaana amaan hayna helmase ka dhida sidii maaymaayga oo kale haddii ka dhida qofka mayba sheeneena dhiga mayba dhiga dhuuri xaalad kale sheeneehan ee may kale sheeno koraan dhiga ee ha ee haddii qofka ee inshegada sanku ka hirma walaa mayba sanka i dhigda iska furanyin sanka dhigda afka mayba leerayha autorino lalanjolaj mayba dhegdi isanka iskiirinya sanka qeyb kamid ah tubo qaadaso oo mayba jartay dhegdi kiiraas tubadaas hooba ku hirinta dhegdi mayba walan dhimay midhal ira dhegdi sidii ba qeybo badan la shaqaaday saddex qeyb la shaqaaday mayba external midhal ira iyo internal la shaqaaday markuu midhal irka iyo id walan dirsiyayan mayba tubadaas sanka ya hirime qofka ku hirime qofka sankaas hooba ku hirima ama hayna kukubaha nabar kukubaha ama hilib kukubaha mayba hirmaase tubidia hirmaasa tubidi dhigdi oo secretion iyo wasaqadii oo midhal irka laaqafa saafaday oo sankeeji laanfa saabaday ama oxygenidii hoowadii ka qaada fadimiyadi dhan hirmaasa wasaqi suubaas wasaqadii mayba kanaqadaas ahe mereraay midhal irka kanaqadaas midhal irka haddii kanaqatona kambanig mimbarinka dhigdo oo muuqaalka oo melaraay ama sameecada dhigda ama gurbaanta dhigda iyo waldiirsiyaas dhago waliba iyo kumid ayna xubno aan ku muhiimsan bani'aadanka walibana iyo kumid ayna ahaa ankanugul ee kadhii kara cudurrada shalgadiisana oo la xiriira dhago saa daraadee dhakhtar xuseen xaajowa iyo waliba uuse bulshada kala taliyay in qof kasta oo la kulama dhegxanuunga amaba maqalka uuse ku cuslaada inuuse la xiriira dhakhtarka dhego si uusan ka dheeraana xaaladda dhegxanuunka horta dhigda waa hubinta lamaad qofka biniaadanka ku muhiimsan hubinta dhigda hoob qofo maqalka ku halaawo in badan walbadan madheego qofka hoobala hadala hadalkia ka adkaade walbarashadee ka adkaade isfahankia ku adkaade dhigda hubanta lamaad hindho maybaa kayaa dhigdaakeed waa hubanta lamaad oonka muhiimsan dhigdaasi markuu muhiimadii lata inta la ilaaliyo dhigdaasi ilaalma gooni la ilaaliyo qofka dhigda hooba ku dhuuri inta tif ingeliine ama geed ingeliine waxyaabo badan uun kasoo bin dhigdaasi waa intii sax ee la ilaaliyo haddii dhuuriya dhaqtar aan loo kooyo markuu muhiimadii lata mayba dhigda maqalka oo qofka dhawaaga ya ka dhigay dhawaaga oo qofka hadalahaya sound waveska ka dhigay waa mayba dhigda nuga mayba ida mayba kafaylata ama qof yaale ha haaday ama langwiin haaday tan lamadan ka darsado mayba yaalka oo jiifka naaska laga soo